dadku dad afaruhu ahaa nin reer baydhabo ahaa baa la yidhaahoo kaba warrama ma aqaano oo isma naqaano oo warkiisa ma ma sheegi karo laba nin iyo gabarh baan warkooda sheegi karaa bal inoo sheega labada nin iyo gabadha labada nin nin anigaan kula hadlaayo oo deerow ahaa dhalay aadan deerow baa la dhihi jira nin uun kontomeeye ku dhowaad jiri u ahaa oo dad badan oo toban gaarahayalahoo xaas lahoo nin uhu ahaa oo aadan la yidhaah anaa dhalay waxaan kaa siin karaa haddii nin uun dembi la-aan la dilay buu ahaa yaa dilay marka waxaa dilay nimanka doolow xukumahaya maxaa laguu sheegay in loo dilay marka wax aan waxba ka jirin baa la ii sheega oo ah al-shabaab buu calaaqa lalahaa baa la iyiri nin al-shabaab calaaqa lalahaa ama yaqaana ama ka warqaba ama wax la wadaagayna ma ahayn nin reer baadiye ah oo baadiya ku dhaqan aho geel iyo ari iyo lo iyo beer saddexdaas ku dhaqdu ahaa weligii urur asgalay iyo mid hore iyo mid dambe midna laba maqal meel la yidhaaha shiidle oo beer as ku lahaa matoor saaran yahay yaa toddoba saac oo hameennimo gurigiisa asagoo jiif ayaa lagala soo baxa waa goorma soo meesha soon dheere habeenkay sideedda ahayd soon bishii soon samalaan sideediisibaa isagoo habeen kamiis ah jiifa gurigiisa toddoba saac loogu yimid oo lagala soo baxa waa la wadoo doolow baa la geeyey halkii baan ka tego aniguna oo habeenkii jamcada ahaa baan uhoyd habeenkii leen tegey habeenkii sikalaan uhoyd warinka hala iisii daayaan eri ninka lagu sii dayn maayo al-shabaab iyo calaaqa la leeyahaa la yiri weri abidka al-shabaab anaa dhalay calaaqa laba yeelen labana yeelan doono ee ninka hala ii daayaan eri haddaad naadaynaynin maxkamadda saara oo haddaala kule bar sharciga ama islaamka ama binaalaha sharciga saara oo wixii lagu hela ku qancee sharciga muslimka saaraan eri laba yeelahayaa la yidhi kaa iska tag masbuuc haddii la joogay baan afartan iyo laba nin u fariisiiya oo ehelka u horeeri warinkaa la iisii daaya dembi kuma haysaan waa lagu soo waa looguu soo siidayne kacbaa la yihi oo iska tag habeenkii dilka uu dhacaya ma laguu sheegay marka qaabka ay wax u dhaceen sida xabsiga loogala baxay iyo halka la geeyey iyo sida loo dilay ma laguu sheegay la iima sheegine habeenkii lala baxay toddobadii saac oo ka dambaysa naarta ka dambaysay toddobadii saac ah baan warka helay in xala la dilay oo lala baxay baan warka hela maamulka doolo waxa ay sheegeen inaysan jirin gabar la dilay gabar la dilay baa jirta oo ila maxamed shalle la yidhaahdo oo gabar oo la dilay baa jirta iyo wiilkaas asaga ah wiilku hal sano hal sano iyo afar bilood buu xirnaa intaasaa in laga dacwodaana loo diida meeshuu isaga xirnaa gabadhuna afar awaan umalayn horteed maalinka hadda horteed inay xirnayd afar awo iyo ayaduna xirnayd labadaasaa lala dilay midna awow baan u ahaa midna adeer baan u ahaa xagee gabadha laga soo xiray ayada markaa doolow baa laga xira maxaa loo xiro lagu haystay marka ayadana wax alla wax dembi oo lagu haystay laba anaga waxaa la yidhi dagaal ka dhacay meesha la yidhaha buula barwaaqo oo garbahaari nin lagu dilay oo beliis ah yaa jiri baa la yidhi ninkii dadka saan uga u xiri jiray ma la dila intaasaa loo dilaa la yidhi saan ka warqabo anigana dembihay kugu sheega ma iyo toddobaatan siddeetan iyo toddoba gubaan jira nin islaam nin islaama u heli tawxiida oo shaka diinaysan iyo lixda imaanka u dhaqdana waa aho nin been sheegi kara ma ihi